dhinaca kalena qaar ka mid a imaamyada masaajidada ku yaallada magaalada minneabolis ee dalka maraykanka ayaa xalay isugu yimid kulan ay uga hadlayeen dareenkooda ku aadan siday u arkaan weerarka ka dhacay xarunta ganacsi ee westgate ee magaalada nairobi waxa ay soo saareen bayaan ay ku caddaynayaan sida ay uga xun yihiin waxa ka dhacay halkaasi iyo falkaasi inaan wax shaqaa ku lahayn islaamka dadka muslimkaana ay dhibta kala siman yihiin bulshada kale muslimka ahayn caashe ibraahim ayaa khadka taleefonka kula xiriirtay cabdirasaaq abshir sancaani oo ah imaamka masjidka rowd ee magaalada minneabolis warinteena waxay weydiisay kulankooda waxa uu ku saabsanaa horta marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku tacsideeyo dhammaan dadkii ku waxyeelooday meeshaas ku waxyeelooday annagu haddaan nahay ka culummada soomaaliyeed ee wadanka maraykanka minneabolis mas-uuliyad baan dareemeynaa inay naga saaran tahay dhacdooyinka sidaan oo kalea inaan maaragtay ka hadalno oo ummadda aan ka tawjihino oo ummadda aan maaragtay wadada saxdaa u tilmaano marka marka ugu horeysa waxaan rabna inaan ku tacsiyadeeno dhammaan dadkii wax ku yeeloobay meeshaas iyo qaraabadooda kadib inaan maaragtay saldambiyeedka noocaas oo kale ah aan runtii cambaareyno dadkana aan u cadeyno inuusan wax calaaqaa la lahayn islaamka uusan runtii magaca islaamka aan lagu gelinin yacni diinta islaamka iyo mabaadideeda wanaagsan na aysan waxyaabaha sidaas oo kale ahay marra kasoo fulinin taas arrin inaan u cadeyno kooxda meesha weerartay iyo gaar ahaan al-shabaab waxay sheegtay in weerarkaasi uu ahaa weerar ka dhan ah dadka aan islaamka ahayn arrintaa ma ka hadasheen dabcan waan ka hadalnay dhibaatooyinka noocaan oo kale ah saldambiyeedka noocaan o kale ah runtii maanta waa mid caalamiya weeye oo adduunka horan runtii ka jira ummadda soomaaliyeedna waxay kamid tahay dadka ugu badan ee ku dhibaatoobay yani salalka noocaan oo kale ah ayay kamid tahay marka ciddii rabta ha sheegato laakiin anagu dambigaas yani bini-aadmiga kalean ula siman nahay waxaana cadeynaynaa falxumadiisa iyaanu runtii shacabka soomaaliyeed runtii matalinin iyo islaamka toona sheekh cabdirasaaq sancaani kooxda meesha weerartay waxa ay sheegeen in weerarkaasi uu yahay mid ay ugu aargudayaan dadka soomaalida ah ma loo qaadan karaa sidaasi annaga ka culummada haddaan nahay runtii wax nooma muuqato maslaxada oo falalka noocaas kalaa lagu gaari karo wax maslaxada oo in dadka maaragtay aan dambi gelina lalaayo ama maaragtay hantida la burburiyo ama maaragtay qacabka noocaas kale ah oo oo runtii foosha xun wax loo fuliyo wax maslaxada oo ugu jirta ama lagu gaari karo inaysan jirin baanu aragnaa wadanka keyana maaragtay waa wadan soomaaliyeed ay kamid yihiin oo yacni soomaalidu ay kamid tahay jinsiyadaha ku nool waddanka kenya maslaxad badanna u leh ummadda soomaaliyeed oo dhan degaan u noqday burburka ka bacdi marka runtii in qaabkaas oo kale ummadda kenya loogu abaalgudo waa mid runtii taarikhda iyada fool xumeynaya oo na marna baahnayn adinku hadda xalay waxaad ku jirteen magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka aad ku jirteen waana isu timaadeen waxyaabaha ugu muhiimsan ee aada isugu timaadeen iyo waxyaabaha adinka sida gaarka ah idiin dhibay maxay ahaayeen dabcan anagu imaamyada iyo hogaamiyeyaasha soomaalida ee magaalada ku nool xil iyo iyo mas-uuliyad bay runtii dareemayaan weliba waxaa jira warar soo baxay oo aan weli la hubinin in dhalinyarada maaragtay saldambiyeedkaas geystay qaar kamid a ay ka tageen wadanka maraykanka ama magaalada magaalooyinka mataanaha oo kale marka in codkii dadka soomaaliyeed runtii la maqlo maadaama dadka meesha kalena magaca soomaaliyeed ay wataan oo la ogaado mowqifka ay ka taagan yihiin waa mid aada runtii muhiim ah waana runtii xalay baanu qabanay laakiin aan la baahnay bay u muuqataa oo larabay wakti hore inaan maaragtay la maqlo codkeeda maaragtay bayaan baanu soo saarnay waxaanu runtii ballaminay saxaafadda localka ah oo iyo midda caalamigaaba ayaanu maanta la ballansanaa laba duurnimo inaanu la kulanno aanu codkayaga adduunkooda runtii gaarsiino bayaanka iyagu wuxuu ku saabsan yahay in saldambiyeedka noocaas oo kalea cid alla coddigeystay aan cambaarayno inuu fal fool xun yahay in maaragtay aan u tacsiyadeynay dhammaan dadkii wax ku yeeloobay ama hantidooda ay ku baabaaday iyo inaan maaragtay dadka u cadeyno inaan islaamka runtii falalka noocaas o kalea marna raalli kahay diinta islaamka inaan laga qaadanin intaasaa ujeedadeeda ugu wada naga ayahay marka maxaa jeceshihiin ama qorshaha idinkugu jira inaad u sheegtaan warbaahinta iyo qolyaha aad la ballansan tihiin maanta gelinka dambe in maaragtay annagoo imaamyada iyo hogaamiyayaasha soomaaliyeed ah aanu maqalnay sida adduunkaba u maqlay sildambiyeedkaas aanu runtii aada uga xunnahay aan uga tacsiyadeynan dadka wax ku yeeloobay aanu caddeynayno in islaamka aysan runtii waxaas kasoo fulinin aan magaca islaamna runtii lagu geli karnin dambiga noocaas oo kalea aanu caddeyno in saldambeedyada noocaan oo kale ah ay ku adduunka oo dhan maanta yacni ka jira ay yihiin dadka soomaaliyeedna ay uga mid yihiin bulshooyinkaas kale adduunka oo weliba dhibka ugu badan ay uu dadka u gaaray ay soomaalidu ka mid tahay marka maaragtay halkaasaan rabnaa insha allahu tacala inaan hadalkayga sidaas rabna inaan u dhigno dad kasoo baxsaday amaba laga soo badbaadiyey weerarka ka dhacay moolka westgate ee magaalada nairobi waxay sheegeen in kooxda meesha gashay ay waxyaabaha ay ku hadlayeen inay ka mid ahayd dadka islaamka ah oo dhan meesha ha ka baxaan maxaa taasi loo fasiran karaa walaal wararka saas o kale weli runtii nooma cadda mana aanu hubno marka maaragta bal markii aanu runtii aanu tafaasiir soo dhehelno aanu aragtideeda ka dhiiban karnaa laakiin hadday saas dhacdo wax saxa ee lama muuqato haddayba saas ay tahay oo waxa ay saa wax u dhaceen yani mid runtii wanaagsan oma eka dadkaas muslimiin iyo gaalo iyagoo meeshaas marka hore nabad ku wada joogeen marka maaragta in sidaas loo laayo saxmad lama cabdirasaaq abshir sancaani oo ah imaamka masjidka rowde magaalada minneabolis dalka maraykanka oo khadka taleefonka ugu waramaya caashe ibraahim oo joogta magaalada washington